caruurtii soomaaliday wax laydin carbinaya laydin caawinaya
bismillaahi raxmaani raxiim galabnimo wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaara oo ah barnaamij dood ah oo ku saabsan dhowrista caruurta ama dhowrista xuquuqda caruurta hirshabeelle doodan ayaa waxaa ka qeybgelaya dhalinyaro iyo aqoon-yahano iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada xubno wakiila ka kala socda waxaana ka mid ah maxamed faarax nuur oo ka socda oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkan shabeellaha dhexe iyo hirshabelle ruqya cabdulaahi cabdulle cali oo ka tirsan ururka haweenka ahna gudoomiye haweenka ururka haweenka naciimo aadan xiifo oo ah kana tirsan bulshada rayidka cabdiraxmaan maxamuud maxamed iyo cabdiqaadir maxamed imaan oo iyaguna dhalinyarada iyo bulshada rayidka ka socda galabmo wanaagsan inaa idin leenahay kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan barnaamijkan haddii aan idin xasuusiyo waxaa taabagelinaysa hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed somaali beasline waxaana gacan ka geysanaya hay-adaha safe the children iyo weliba midooda yurub barnaamijkan dooda ah waxa uu ku saabsan yahay sida idiin sheegnay xuquuqda caruurta ama udoodista xuquuqda caruurta hirshabelle ilaalinta caruurteena waa sugidda mustaqbalkeena su-aasha ugu horeysa haddii aan weydiiyo maxamed faarax nuur bal ka waran bal dhowrista xuquuqda caruurta maxamed aada iyo aada umahadsan tahay inaan kasoo qeyb galo barnaamijkan dhowrista xuquuqda caruurtana run ahaantii aaday muhiim iigu tahay caruurta waa waajib dhowrista xuquuqda caruurta waa waajib saaran dhammaan bulshooyinkeena kala duwan siyaabaha ay u kala duwan yihiin waxaana waajib ka saaran yahay waalidiinta iyo qoyska faamiliyada waxaa waajib ka saaran yahay bahda miidiyaha waxaa waajib ka saaran yahay maamulka waxaa waajib ka saaran yahay odayaal dhaqameedka dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waajib iyo responsibilities kala duwan oo ka saaran yahay dhanka hooyooyinka amaba waalidiinta ama qoyska markii aan u wecdana waxaa ka saaran responsibility ama waajibaad aada u weynaa ka saaran oo ka mid a inay ka taxadaraan care inay u sameeyaan inay barbaarin wacan inay u sameeyaan dhanka miidiyaha ama radio jowhar oo aan joognana waxaa ka saaran ayagana hadda ay wadaanba wacyigelin inay u sameeyaan bulshada inay tusaan ahmiyadda caruurta sidoo kale dhanka maamulkana waxaa ka saaran amaba hirshabeelle amaba heer federaalba ha ahaatee waxaa ka saaran ayagana inay soo saaraan inay baaskareeyaan shuruucda muhiimka ah ee u yaalo dhanka child protectionka ama ilaalinta xuquuqda caruurta qof walba waajiba ka saaran waa arrin aada iyo aada muhiim u ah bulshadoo dhan inay iska kaashato loo istaago caruurta in la dareemo fiyar naskooda ama cabsidooda in la dareemo waxay ka cabsanayaan waxa ay ka gaabsanayaan dadka ay ka baqayaan in la dhageysto dareemahooda in wax badan laga ogaado islamarkaasina loo soo jeesto si wada jirana aan u ilaalino xuquuqdooda waa waajib dhammaanteen maxamed waa masan tahay naciima aadan adig maxaad ku diraysaa bal xuquuqda caruurta dhowristeeda maxaa intaasi ka dheeri a u haysaa
horta waa ku mahadsan tahay fursadda aadana siisay qodobka laga hadlayona waa qodob aada muhiim u ah dhanka bulshada caruurta waa mustaqbalka bulshada sidaas darteedna waa in la dhowraa la siiyaa xuquuqda ay xaqa u leeyihiin xaquuqda caruurta waa waxyaabaha ay caruurta ku muteystaan nolol wanaagsan ilaalin iyo fursado hormarin horumarineed caruurta sideeda banaanbo markii ay yacni caruur yihiin xilliga caruurnimada ay ku jiraan waxay u baahan yihiin kaargareen iyo daryeel gaar ah si markuu qofka u gaaro da-da qaangaadhka ma ogtahay sida caadiga ee qofka isagoonan isagoo markuu qof weyn yahay oo haddana caqliga qaangaarhka ahayn marka cunuga markuu helo koriimo fiican iyo kalsooni ku aadan dhanka daryeelka waxay noqonayaan kuwo isku filan hadhow toole marka xuquuqda wax aada muhiim u ah bay anaga noo tahay in laga hadlo maantana fursadan inaan u helno waa idinkaga mahad celineynaa inta isla joognana wax badana isla falanqeyn doonaa mahadsan tahay waa mastaha naciima ruqyahay maadaama adiga hooyana aad tahay maxaad ku daraysaa dhowrista xuquuqda caruurta
بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على نبينا محمد ee waxaan ku darayaa dhowristaas ilaaha dhowray sharciga diinta islaamka dhowray caruurta marka caruurta een, dadka in lagu wacyigeliyo oo cashu- caruurta ay dhowraan ee maxaan ku sheegaa ay sameeyaan in uu caruurta problem badan aan lagu sameynin in caruurta wacyigelin badan maskaxdooda lasoo koriyo marka dhowritaanka horaa loo dhowray sharcigaa dhowray marka in la hooyooyinka ama daryeelayaasha in maxaan ku sheegaa wacyigelin la siiyo ee, si maxaan ku sheegaa xad ah oo loo dhowr caruurta aaday u fiican tahay waana soo dhaweynaa
haye warna waa noo Haddaba- dambeeya ah waa mahadsan tahay een, horta waa caruurta waxay leeyihiin xuquuq aan la soo koobi karin oo aad iyo aada u fara badan caruurta een, waxaa marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay kow in la tarbiyeeyo midda ugu horeysa oo caruurta xuquuqda ay kugu leeyihiin waxay tahay horta in aad adiga aad waxbartaa maadaama aad adiga aad tahay waalidkii ama aabbo ahow ama hooyo ahow waa in horta ayaga ay waxbartaan marka een, xuquuqda een, waa in la daryeelaa la ilaaliyaa baayahooda gaarka ah waa inaa mar walbo laga fikiraa waxa ay u baahan yihiin waa inaan laga badanin canaanta faraha badan caruurta haddii canaanta laga badiyo waxay noqonayaan kuwa ka dida guryaha oo markaasi sababi kara in ay markaasi suuqa ay galaan marka caruurta waxay u baahan yihiin daryeel aada u fara badan waana inaa markaasi la tixraacaa sida ay ayagu u baahan yihiin laakiin aan la yeelin tooda haye cabdiraxmaan maxaad ku daraysaa adiga waa maxsan tahay ee, saaxiibaday wax badan ayay sheegeen laakiin waxaan raacina waxay tahay ee, xuquuqda caruurta waxay leeyihiin ee, waxbarasho ayay leeyihiin waxay leeyihiin daryeel ee, mar walba la ilaalisho daryeelkooda xuquuqeed iyo sidoo kale caafimaadkooda ama badqabkooda in la ilaaliyo iyo in magangelyo ee mar walba caruurta ay helaan ee, mar walba ee, markaasi si gooni ah looga warhaayo ee, dareen goonina la siiyo attentionka marka jal rideka waxaa waaye mar walba in la ilaalisho Ee, sidaan ognahana waa diinteena suubanna waa ilaalisay anagana waxaan ku boorinaynaa bulshadena waxay tahay mar walba inay u dhega nowlaadaan ee caruurta ay saaxiib la noqdaan ay ka warhayaan haddii ahaadaan ee maamul iyo haddii ahaadaan shacabka iyo haddii ahaadaan personalba intaba in laga warhayo ayaan ku boorinaa waa tahay waa mahadsan tahay cabdiraxmaan maxamed faarax haddii aan usoo noqdo xuquuqda aad soo sheegteen hirshabeelle oo kale hadda ma laga ilaaliyaa oo caruurtaasi waxbarasho caafimaad koriinsho wax walbay u baahan yihiin ma helaan
n aada iyo aada u mahadsan tahay e si guud markii laga hadlo guud ahaan dalkeena gaar ahaan e stateka ku noolnaa ee hirshabeelle waxaa jirto n eh, shuruuc badan oo ay saxiixeen n eh, wasaaradda n haweenka iyo xuquuqul insaanka taasoo oo qeyb ka ah eh, ilaalinta taasoo qeyb ka ah ilaalinta n eh, xuquuqda e caruurta ama child rightska in la ilaaliyo ayaa qeyb ka ah sidoo kale n eh, qodobo badan oo ay- waxyaabo badan oo lagu dadaalayo oo ay dadaal ay ka geysteen way jirtaa sidaas si lamidana waxaa jirto waxyaabo badan oo laga gaabiyey mar walba waxaa muhiim ah n goobaha waxaa ugu muhiimsan goobaha lagu barakacay oo oo internal displacidka ayaa ugu muhiimsan goobahaas oo kale caruurta waxay la kulmaan maadaama aysa haysanin n guryo fiican maadaama aysa haysanin waxay la kulmi karaan tacadiyo kala duwan ay la kulmi karaan maadaama safe place meel Meel badqabta ammaan ah.
aysan ama meel ammaana aysan haysanin guryo ama shelters ama deegaan ku habboon aysan haysanin waxaa muhiim ah in meelahaas oo kale in il gooniya n wasaaradaha kala duwan heer n wasaaradaha kala duwan xuquuqul insaanka heer federaal iyo heer stateba inay aada uga warhaayaan goobaha noocaasa ee vulnerabilityga amaba ay ka jirto nugul- nugeelka ay ka jirto inay aada uga warhaayaan n eh, dhanka waxbarashadana in eh, la siiyo waxbarasho ku filan iyo goob waxbarasho oo ku habboon in la siiyo caruurta ay wacyigelin baahsan in bulshada qeybeeda kala waa duwan mahadsan ka qayb tahay qaadan.
maxamed eh, ruqyo eh, bal ka war eh, bal doorka waalidka iyo hooyada iyo ama aabaha iyo weliba maamulka hirshabeelle ee ilaalinta xuquuqda caruurta doorkooda waa sidee
بسم الله een horta doorka hooyooyinka ay kuleeyihiin caruurta waa caruurta inay daryeelaan marka ugu horeyso inkastoo lasoo maray burbur badan iyo dhibaatooyin badan oo dalka soo maray ee hooyooyinkii caruurta meel ku ogaan lahay ee suuqa ay taagan yihiin marka ay raadinayeen nololmaalmeedkooda een ay maxaan ku sheega waxbarashadooda ay raadinayeen aanan la haysanin iskool oo maxaan ku sheegaa viigiisa oo bilaash uu yahay aanan la haysanin inkastoo wax badan laga soo kabanayo oo hadda maamulka een maxaan ku sheegaa een hirshabeelle isku taxaluujinayaan in ay wax ka bedelaan xuquuqda caruurta marka ee xuquuqda caruurta horta ilaahaa siiyey diiniyan ahaan laakiin maxaan ku sheega waxaa la rabaa in ay hooyooyinka iyo waalidiinta iyo daryeelayaasha kulli ee waxaa jira ilmo oo waalidkood ay haynin oo hooyadood iyo aabahood ay kala tageen oo dad kale kusoo akoray marka inay ilaaliyaan xuquuqdooda ilmaha niyadooda ay ilaaliyaan ee wax badan maxaan kuu sheega wax laga qabto een waxaa kaloo kusoo heri wixii sharciga oo ka reebayo in xuquuqda loogu xadgudbo oo la ilaaliyo ee wixii uu sharci uu reebeynin uu waxbarashadooda iyo maxaan ku sheegaa een himada- ee, waxa dhiskooda een maxaan ku sheegaa qalbigooda in la dhiso horumarkooda laga shaqeeyo waxbarashadooda laga shaqeeyo nadaafadooda laga shaqeeyo een inkastoo wasaaradda haweenka ee wax badan ay ay isku taxluujinayso iyo xuquuqul insaanka ee wax badan qabanayso in caruurtaas wax badan loo qabto een in iskool free ay helaano ama iskool bilaash ah si maxaan ku sheegaa een macalimiin ugu shaqeynaysa voluntary ee oo saacadahooda maxaan ku sheegaa waxaysan yihiin macalimiin ayagana ay garab qabtaan maamulka laftigiisa inuu macalimiinta aad u garab qabto inkastoo hadda in ee, intaasoo maxaan ku sheegaa ee, kun macalin ugu yaraan oo la siinayo maxaan ku sheegaa een mishaar ay Mishaar, qaadanayaan marka waxaa la rabaa iskoolaadkana agabkiisa in loo dhammaystiro iskoolaadkaas maxaan ku sheegaa la yiraahdo ilmaha waxaa ka bartaano horta waxbarashadooda meel markii la saaro in ay hooyadana ay hoos ka soo dhisto sbaceka hoos ay kasoo dhisto si ay maxaan ku sheegaa ilmahaas heer ay u gaaraano oo hadda ma- problem badana iska jiro ilmihii kusoo koray in burburka kusoo koray dhibka badan ilmo badanna oo ka faa-idan waa jira burburka oo maasha allah eh, oo hadda maxaan ku sheegaa iyagoo dugsi sare iyo maxaan ku sheegaa aanan soo marin jaamacada aan soo marin eh, dalka wax ku tarooyo Een, ilmo oo ku baaba-ayna waa jiraan oo maxaan ku sheegaa ku noqday een, ee, ku noqday derbi jiif noqday ah, laakiin waxaa la rabaa in uu daryeelayaal ama maamul xaggiisa ha aado ama maxaan ku sheega hadda stateka aan taaganna hirshabeelle ha ahaato in maxaan ku sheega lasoo dhiso een, caruurtaas saasaan maxaan ku sheega ku talin haddii ilaahay raali ka- ay waa tahay ee, naciim haye maxaa ku daraysaa adiga bal doorka ay waalidiinta iyo dugsiyada iyo maamulada deegaanku ay ka ciyaaraan ilaalinta xuquuqda caruurta
een, ah, horta qof walba duuro ee ku leeyahay xaquuqda caruurta een, macalinku wuxuu ku leeyahay een, caruurta doorka uu ku leeyahay waxay tahay inta ay dugsiyada caruurta ay wada joogaan inuu macalinka kontaroolo in een, cashiradoodii iyo cunuga actifekii yacni active intuu yahay een, ilmaha ay si yacni maskixiyan oo degan ay wax u baraan een, ah, labada dhanba caruurta sometimes waa laga canaantaa oo dhanka iskuulka iyo een, ah, dhanka waalidka labada yacni canaan kulula marar qaar caruurta ku dhacda taasna macnaheedu maaha in cunug uu canaantiis wax ku baranayo inuu ku madax adkaado mooye een, macalimiinta doorarka ay ku leeyihin waxaa kamid a inay caruurta saaxiib la noqdaan si ay caruurtaas u dareemaan inay macalinkaas saaxiibkood yahay ee wixii ka dhiman ay u dhammaystiri karaan een, macalinka waa een, aabaha labaad sida la sheegay ilmahana door weyn buu ka qaataa oo muhiim ah een, marka macalinka dhankaas ugu baxo een, waalidiinta the point waalidiinta waxa waaye pointi ugu muhiimsan waaye canug aanan waalidkiisu dhisaynin xitaa macalinka ugu wanaagsan hadduu iskuulka kaga horeeyo canugaas ma dhismi karo marka waalidka ee, waa laf dhabarta waa halka ilmaha ka kacaano waa meesha ilmaha ay kalsoonidu ku dareemaan markii cunuga dugsiga laga soo daayo ama iskuulka laga soo daayo oo dib guriga ugu soo laabto cashiradiisii hooyadii ay koontaroosho ama aabihii intuu la fariisto cunuga maanta maxaa kuugu adkaa xagee wax kuu maraayeen oo dib yacni dib wixii ilmihii uu dib ugu celiyo Een, tusaale ahaan ilmaha markii habeenkii oo kale waalidiintooda ay waqti siiyaan habeenkii xiliyada oo fursadaha lasi siiyo hadda w- casri lagu jiro waa casri aan jaanis laisku helaynin mobeela yimid social media yimid caruurtii cid jaanis u haysa mabalaba inta badan marka cunug ay waalidiintiisa ag fadhiisteen oo caawa cashiradii maanta lasoo sii dib ugu celiyey ee oo berita hore markuu dugsiga aada wuxuu dareemaa kalsooni naf nafsiyan ah wuxuu dareemaa awood gaar ah iyo farxad sababtoo ah wixii shalay lasoo siiyey iyo wax ka badan uu maanta yaqaanaa maadaama uu waalidkiisii fursad u siiyey arrintaas inay dhacdo iyo cunug oo aanan la daryeelin markuu guriga kasoo galo la dhaho bax hawshaas qabo ee bax waxaas inta ka toosi ee buuggiisa wax ku qoran lagama waramo maanta wuxuu kasoo baxay lama ogo iyo labadaas ilmood markii laisku fiiriyo isku shaqo ma noqon karaano sida caadiga ah waa waa maas tahay cabdiraxmaan haye bal su-aashay welin waa socoto doorka maamulka ama dugsiyada iyo waalidiinta ilaalinta caruurta ay ku leeyihin xuquuqda caruurta Eh, runtii waa doorar kala duwan oo kala heera waaye Eh, haddii aan ka bilowdo waalidiinta mar walba waxaa laga rabaa waalidka inuu la socdo xaaladda iyo wuxuu ku sugan yahay iyo nolosha cunuga mar walba inuu la socdo haddii subax haato ilaa habeenkii inuu la socdo habeenkii markays arkaan waalidka inuu la sheekaystaa oo si saaxiibtinimo ah ula sheekaystaa oo waxyaabihii maanta kusoo kordha oo newska waxyaabihii khatarta ku ahay waxyaabihii caadiga ahay intaba inuu kala sheekaystaa oo waalidku ogaado eh, mar walbo cunuga ama ilmihiisa halka ay lugta ay dhigaan inay ogaadaan Eh, dugsiyadana sidoo kale waxaa laga rabaa waxay tahay in uu macalinkaasna cunuga uu saa- eh, ilmihii saaxiib ay la noqdaan ay si wanaagsan eh, waxbarashadooda kaalin wanaagsan ay u qaataan ay noqdaan ilmo markaasi akhlaaq leh asluub leh oo wanaagsan ay bulshada jecel yihiin ee ilmaha la jecel yahay kana Eh, dhanka eh, dowladdana waxaa loogu baahan yahay in mar walba ay ay caruurta ay difaacdo ay ilaaliso ay korjoogtin ay ku samayso Eh, mar walba ay ka warqabto eh, caafimaadkoodii iyo waxbarashadoodii iyo ama marka in ay ka warqabto eh, biyo caafimaad leh caruurta yaryarka inay helaan iyo sidoo kale cunadii ee tayalaheed ay u baahnaayeen oo ay ka koraayeen marka mar walba waxaa loo baahan yahay dhanka waxbarashada ee iskuulladana waxaa looga baahan yahay in eh, macalimiin la helo aada u wanaagsan oo markaasi murabbiyiina oo ardayda markaasi tacliinta ay dhigayaan iyo ee la noolaanshaha ard- ardayga oo macalinka ula noolaanayo macalin fahamsan in la keeno oo expert ah, khibrad leh ee ardaygaasi mar walbana ee macalinkaasi uu hoosta ugu jiro saaxiib la ahaado ee cashar keligiis la bixina xabitiri maysa hadduu macalinka uusan ka warhaynaynin daruufta uu ku sugan yahay ardayga ama ee, a- ilmaha yaryarka ay ku sugan yihiin mar walba iyo sidoo kale waxay u baahan yihiin qalabkii ay ku ciyaari lahaayeen caruurta ay ku dhedheli lahaayeen si ay nafis u dareemaan iyo mar walba in eh, friends lala noqdo ama saaxiib lala noq- lala noqdo marka eh, caruurta mar walba waxay u baahan yihiin eh, ka warqab eh, iyo badqab joogta ayay u baahan yihiin waa tahay cabdiqaadir eh, iska horimaadida iyo barakaca- barakacayaasha maxaa saameyn ay caruurta ay ku yeeshaan n waa mahadsan tahay n barakaca wuxuu ku leeyahay caruurta saameyn aad iyo aada u ballaaran sababtoo ah markii ama dagaalo ama fatahaado waxyaalahaas ay yimaadaan reerkii meel deganaa wuxuu ku khasbanaanayo inuu meeshaas ka guuro caruurtiina inay meel kale oo markaasi Ku aadaan.
environmentigaas oy la qabsan karin markii goob kale oy la qabsan karin oo la geeyo waxaa dhiciisa inay macnaha inta ama iskuul ama dugsi quraan ay ku jireen marka meel kale ay tagaana ay meeshii wixii ay ka waayaan Yani xuquuqdii ay xuquuqdoodii lahayn ay meesha ay kawanayeen marka markaas waxaa dhacaysa inay noqdaan Caafimaad oo kale.
caafimaadka oo kale een, waxbarashadoodii oo kale waxyaalo badanaa meesha ay kawanayeen marka een, ilmaha hortaaqa oy leeyihiin wax inta lagu soo koobi karo ma aha khaasatan caruurta waxaa loo baahan yahay horta marka abala marka ugu horeyso in la- lala saaxiba saaxiib in laga dhigta waalidiinta inay saaxiib ka dhigtaan markii waalidka cunuga ula saaxibo cunugaas waxaa u sahlanaanaya inaa wax walba oo markaas uu aabbaha ama hooyada ay weydiiso in uu ka jawaabo laakiin haddii waalidka oo meesha yimaado oo cunugii uu kurkur waqti walba uu kuura leh cunugaas wuxuu soo barta xataa ma ka bixi karo casharkii maanta ma ka bixi karo laakiin barakaaca waa dhibaatada ugu weyn ee caruurta haysata hadda waxaa jirta macnaa caruur fada bara oo badanna oo meelaha tuulooyinka ka soo qaxay oo magaalada joogo oo caafimaad dara haysato een, waxaad arkaysaa arada haya dharka ay wataan waxaad arkaysaa mid wuxuu iska dhaa adeer adeer aniga gaaja ay hayso marka waxaa kalifaayo barakacaas ay kusoo barakaceen ama fatahaadihii ama dagaaladii marka caruurtana ma loo baahna in markaasi een, lagaga faaidaysto danahooda marka baahida markaas jirto waxaa arkaysaa een, qof la dhahay macna een, basqushan ama een, faraxalkan biyaha maqaayada soo daadi xaqadaan ku siinaya taasi marka waa ilmaha xaq- waa xuquuq ma u laha in markaas wax lagu qaada ama a- howl ay qaban karin la yiraahdo qabta taasina waxa ugu wacan een, marxaladda maanta oo wadanka oo marayo marka waxaa loo baahan yahay maamul ahaan in caruurta khaasatan caruurta agoonta ah in loo sameeyo iskuulo ama xero boarding school in loo sameeyo oo boarding schoolkaas lagu xareeyo oo macnaa ama bishii ama isbuucii hal mar ay kasoo bixi karaan ay waalidiintooda kusoo booqan karaan waayo caruurta waa een, mustaqbalkii beri oo wax maamuli lahaa ama wadanka hogaanka u qaban lahaa haddii caruurta maanta wax loo qabanin beri wadanka wuxuu aadanayaa sida iyo si kasii daran waayo arjiilkiisoo korayay ayaaba aqoon leyna aqoonta ku yartahay ama waxay kusoo koreenbu marxalada aada u adag maasantahay cabdiqaadir eh, maxamed faarax haddii aan mar- markaan eegno eh, maxamed bal maxay tahay waxyaabaha eh, caqabadaha ugu waaweyn haatan hortaagan ee caruurta hirshabeelle gaar ahaan Een, gobolka shabeellaha dhexe aada u mahadsan tahay run ahaantii e, gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba iyo soomaaliyaba caruurta waxaa ku haysto caqibado aada iyo aada u weyn Een, waxaana numberon u ah caruurta kow horta ma helaan waxyaabihii aas-aasiga ah, xuquuqda aas-aasiga ama basic needska ama xuquuqda aas-aasiga ay ka mid tahay een, eh, cunto ku filan ama security ama food security ama sugnaan cunto oo ku filan caruurta ma wada haystaan xilligii la rabo in la helo meeshii la rabo laga helo nafaqadii ugu habbooneydna ee kala kulmaan horta ma haystaan sidoo kale waxaa jirto een, caruurtu ma helaan een, secondary needskii ama wax waxyaabihii aas-aasiga ahaa waxyaabihii loo baahnaa ee heerarkii labaad ahaa ay ka mid tahay waxbarashadii adeeg waxbarasho oo ku filan ma haystaan iskuulo iyo maxay ahayd goobo waxbarasho oo ku habboonna ma helaan taas waxaa kasii daran caruurta waxay la kulmaan een, marxaladaha ee, barakaca dagaalada markii si gooniya looga hadlayo kale een, goobaha lagu barakacay internal displacidka caruurtu maba helaanba nadaafad arad iyo wax ku filan oo dhan een, iyo caafimaad iyo wax walbo qof bini aadana ama wax walbo caruur ay u baahnaayeen een, eh, ma helaan saas darteed ay- iyadoo arrimahan iyo tacadiyo ay la kulmaan caruurta caruurta oo iyagoo yar ee maxay ahaatoy la- shaqooyin aysan qaban karin lagu qabto iyagoo yar la askariyeeyo waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya ka dhaco ayay qeyb muhiima ka tahay een arrimahan iyadoo laga duulayo een dowladda federaalka soomaaliya ee waxaa la saxeexay child right bill yacni biilka ama sharciga lagu difaacayo caruurta oo jail right biiliska la dhaho een hirshabeellena dhowaan waxaan rajeyneynaa inay ee, maxay ahayd toy- een xuquuqda caruurta iyo biilkaas oo ay iska kaashanayaan u-n-ka iyo dowladda federaalka inuu si toos usoo gaaro een eh, si guudna waxaan kula dardaarmayaa bulshada ka aqoon-yahan gobolka shabeellada dhexe ahaan waxaan kula dardaarmayaa bulshada inay iska kaashadaan ilaalinta caruurta iyo xuquuqdoodaba Waa maasantahay eh, maxamed eh, ruqyo maxaa ku diraysaa adiga bal intaas ee uu aqoonyahanku uu sheegay yacni ka haweyn ahaan maxaa jira maxaa ka mid ah caqabadaha waaweyn oo hadda ka jiro ee xuquuqda caruurta ee hirshabeelle Eh, xuquuqda caruurta iyo hirshabeelle een, waa horaan u sheegay een, xuquuqda caruurta waxaa loo baahan yahay in maxaan ku sheegaa ilmaha xuquuqdooda dhowro een, xil ay iska saaraan inta maxaan ku sheegaa oo ku leh eh, shaqada ku leh eh, ama ama wasaarad ha ahaato ama maamul ha ahaado ama ururada maxaan ku sheegaa bulshada ha- rayidka ha ahaadaano inay iska saaraan horta xil een, caruurta maxaan ku sheegaa la askaraynin ee kow in maxaan ku sheegaa la shaqaalaysiinin ayagooba shaqadaas markaas aan qaban karin Een, in gabdhaha maxaan ku sheegaa ee, waxaan leeyahay oo guryaha joogo oo maxaan ku sheegaa caruurta yaryarka ah in loo geeyo la yiraahdo ee, iyo hay wax yarna isii la leeyahay in ilmaha maxaan ku sheegaa iyagoona waqtigooda gaarin lagu shaqaynayo oo gabdhaha siiba gaar ahaan gabdhaha ee, waxaan leeyahay in ilaahay ha looga baqo in maxaan ku sheegaa caruurta ilmahaada ilmahaadoo kale waaye gabadhaada xaquuqda ay leedahay iyo gabadha walaalkana ay leedahay marka waxaa la rabaa in aan lagu adeeganin ilmaha iyagoona waqtigooda aanan gaarin Een, hadday gurigaada ay ku nool yihiin waxaa laga yaa waxaa la rabaa in xil aad iska saartid oo waxbarasho aad siisid gelina waxbaro gelina maxaan ku sheegaa guryaha ee nadaafada barkaada ka qaba aad tiraahid marka waxaan leeyahay een gabdhaha iyo wiilasha waa isku hal in maxaan ku sheegaa ilmaha aanu laga faa-iideysanin daruufaha aan looga faa-iideysanin waxaa jiro ilmo badan oo lala saaxiibayo oo rag eh, maxaan ku sheegaa dhibaateynayo in maxaan ku sheegaa ilmihii ay ninaci wax eh, u gadgadaan Eh, maxaan ku sheegaa wacyigelin badan horta laga soo sameeyey barnaamijkaas een, soomaaliya beasline naftikeeda ka qabatay een, gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar in caruurta la basareeyo oo la yiraahdo nin dhibaateyn rabo oo basaraysto oo wax u gadgado marka caruurtii duruufta iska haysina waa ku qasban yihiin marka caruurta waxay xil ka saaran tahay caruurta maamul ha ahaado bulshada reedka ha ahaado xil weynaa naga saaran waa in maxaan ku sheegaa aanan looga faa-iideysanin waa duruufaha santahay yaa- raqooy eh, maxaa ku daraysaa naciimo yani caqabadaha hortaagan ee dhowr eh, xuquuqda caruurta hirshabeelle
Een, waa mahadsantahay horta inta badan waa laga hadlay laakiin fursadan darteed maanta hal arinaa rabaa inaan dhaho maadaama aan codkeena uu bulshada gaari doono Een, hal arinaa rabaa halkan inaa ku dhaho fursad ugu faa-ideysto Een, horta xaquuqda caruurta markii la dhaho horena waa loo sheegay Een, caruurta eh, diinta xaquuq siisay Een, cid kasto cid kasto ma ahan keliya cidda dhashay qof kasto oo muslim oo bini aadam ah xaquuqda caruurta xaq waxay u leeyihiin inay yacni caruurtaas xaquuqdooda gartaan Een, barnaamijkan dartiis waxaan kaga faa-ideysanaa een, fursadda maanta halkan ku helay waxaan halkan codkayga ugu gudbinayaa hooyooyinka een, soo mutaysteen caruurta aan caruurtooda ahayn yacni caruurta een, hooyo la-aanta ku dhacday oo kale ee, hooyadu ama ha kala tagaano ama xag ilaahay ha u baxdo Een, waxaan leeyahay hooyooyinka iyo aabayaasha faamilka ay soo mutaysteen caruurtaas si gaar ah yacni il ha ugu haayaano Een, ah, ilmaha ilmahooda iyo ilmahaas yaro soo mutaystay ugu yaraan haddaysan eh, si toos oo cadaalad ah labada dhinac u samayn karin xaquuqda caruurta yacni dhanka kale ilmahan yar in yar un dareemahooda ha ilaaliyaano waxaa arkaysaa ilmo yaroo soo mutaystay waalid aan waalidiintooda ahayn ee, wixii mararka qaar gabara iska noqon karaan hadda wiil iyo gabarba tacadiga waa loo sinaaday Ee, haddana saas ay tahay gabadhii yarta aheyd ee soo muteysatay maamadan ee, wax xaquuqa aan ka helin yacni wax aysan gabadheeda iyada kula dhaqmi karin oo kale inay kula dhaqanto oo kale marka maamooyinka waxaan halkan ka leeyahay hadduu kusoo mutaysta cunuga cunugaaga een dana kuu keenayso mogta qofkaana dan kuu keena kuuma imaanayo Sax.
cunugii dan kuu keento kusoo mutaysto ugu yaraan haddaadan sida ilmahaaga oo kale u jeclaan karin u niyadiisa ilaali intaas inka badanna horaa loo dhahay waa mahadsan tahay naciimo aada aada- aada ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaynu bartan kaga jirnaa weli barnaamijkeenii dooda ee ku saabsaneed dhowrista xuquuqda caruurta
caruurtii soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa caruurtii soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi ina idin barataan oydaan noo qancawaaniyo kuwa diinta caasiya dhaqankana ka carada cilmi ina idin barataan
dhegeystayaal aynu dib ugu soo laabana barnaamijkeenii dooda ahayd oo ku saabsaneed xuquuqda caruurta doodista xuquuqda caruurta hirshabeelle ee ilaalinta caruurteenuna waa sugidda mustaqbalkeena doodan waxaad soo qaban qaabisay isla markaana taabagelinaysa hay-adda tubta nabadda oo gacan ka heleysa safe the children iyo midooda yurub waxaa ka qeyb gelaya maxamed faarax nuur ruqyo cabdulla cali naciime aadan cabdiraxmaan maxamuud iyo weliba cabdiqaadir maxamed imaan ee haatana cabdiraxmaan ee waxaa noo joogta ooynu haata ku guda jirnay weli su-aashii ahayd ee sidii jalanjiga ama caqabadaha eh, hortaagan caruurta ugu badan ay wajahayaan caruurta eh, hirshabeelle بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت عسير runtii caqabade ama challengeska ee wajahan caruurta soomaaliyeed waxaa ka mid ah in mar walba ee, ee, ee, dagaalo ay jiraan ee colaado ay caruurta ay ku dhex jiraan ay victim u yihiin iyo sidoo kale ee, resource- resourcigii oo wadanka oo si fiican looga faa'iideysan ee baahiyo ay jiraan ee cunooyinkii ay ku filneen iyo biyihii ay ku filneen ee ee sadhis ee sadhisneen amba aysan wanaagsaneen ee xarumaha caafimaadka oo isa- si aada u wanaagsaneynaya ee weli gaabsi uu ka jiriyo caruurta waxay u baahan yihiin ee, waxbarasho waxbarasho ku filan ma jirto sababtoo ah ee, meelaha qaarkood waxaa ku arkaysaa in fii la qaadayo ama lacaga ardayga laga qaadayo waalidkiina uu sabool iyo waxba haysanin oo laga yaabo beertiisa inay biyo galeen ee biyihii saddex bilo camal ay ku jiraan ee beerihii wixii dalagii soo saar lahayn ee biyo fadhiyaan qaarkoodna wixii kasoo baxay ee go-aan marka caruurta waxaa laga yaabaa marka qaar in xatii xoogooda oo laga faa'iideysto halkii la rabay in waxbarashada la geeyo ee aqoontooda basic laga soo dhisa la rabay waqtigay waxbarashada ay joogeen la yidhaahdo ee xoole ilaalinayaan ama beeraan u dirsanaya la yidhaahdo cunugii ama marka qaarkood arkaysid cunugii oo waxbarashadii aadin oo ka gaabinayo meelaha wareegaya arkaysid sidoo kale dadka waxaa jirto caruurta kuwa oo bahyo gaar ayakana qabo oo fasi- facility u baahan adeeg badan u baahan oona haysan oo arkaysid ee, ka hor imaanaya duruufo wadanka jira awgiis marka caruurta dhibaatooyin waa aada u fara badan ayaa haysato ee, ma haystaan ee, si maskaxiyana amba physical ahaana wax dhiirigelinayo oo- oo mar kaalmeynayo oo sabadgaraynayaan ma haystaan marka ma marka qaarkood caruurtii waxaa arkaysaa ay koo yaryar oo da-dii ejka guurka gaarin in markaasi ee, lagu qasbo qofuna aqoonin oo fahansanin laga yaabo dhaqaale yar in laga qaado oo laga qaato waalidka uu ka qaato oday weyn oo da-o kale madaxa loo gesho amba si kale mar walba cunugaasi oo waxuusa ku qanacsaneen lagu ba- eh, barashar lagu saarayo lagu dhibaateynayo marka qofka marka qaarkood waxaa arkaysaa dad eh, dhibaatooyin kala duwan ay gaarayso si maskixiyan u gaarayso ma marka qaarkood xataa waxay ku siganayaan inay wax isticmaalaan daraagiska isticmaalayaan ma marka qaar waxaaba waalidiinta ay dhibaateynayaan marka caruurta daruufo kala duwan ayaa hayso oo mahanduuriyahaas uu kamid yahay iyo sidoo kale ee, jobliska qaarkood dhalinyaradii markay soo baxayeen soo kurayeen iskuulka qalin jabshen inaysan shaqayna helaynin oo wadanka shaqa ku filan oo saasa jirin.
iyadaanoo dambayso caqabadaha waxaan Marka- ka hadlayna caruurta Haa, caqabad.
cabdiqaadir haye maxaa ku daraysaa
caqabadaha caruurta saa hore lagu dhawaajiyo way fara badan yihiin hadda waxaa jira caruuro fara badan oo macnaha barakacyaal ah oo markaasi aan awoodin in ay quraaca iyo qado iyo casho ay helaan oo culays uu saaran yahay Eh, marka caruurtaasi waxay danta ku kalifaysaa in ay gasac ay soo qaataan ay soo qiimaadaan ay casee ay naqdaan ha iska noqdaan bacasee oo kawaha boolashaan waxaa arkaysaa ninkaas oo macnaha intaas baahi darteed asoo yar aan shaqo aan weli gaarin in uu kawa u baalasho oo dhahay ware orod iga tag ama raanti oo kusii daraayo horta taas waa wax laga xumaado inta badanna waa dhacdaayo cunug maskiin oo kaba kuu casiyo oo gaajahaysa dhisaaria naga tag kabihii markii qofkii nadiif loogu dhigo uu leeyahay waxaan maa hore kabihiisa nadiif wuxuu leeyahay waraa ordag waa taasna waa xaquuqda caruurta oo si aan caadi in loogu tumanayo marka laakiin cunugan inuu horta shaqeeyabo waxa- ma- waa- soo maha in laga ilaaliyo laga ilaaliyaa taasi macnaa waxaa daruufta ay ugu kala fitay waayo waa soo barakacay waa ma haysto waxbarasho laakiin qaar barakicina jiro hadda casayaal Een, kuwaasi een, waxaa jira qaar oo macnaa maa iskuul kuwa waalidiinti maaha kuwaas maya waalidiinta kuwa isku- sooma kuwa- kuwa iskuul dhigtan waa la jiraan dayaceen kuwa iskuul dhigto dugsi dhigto caseeyanaha arkaysa wuxuu kule lacagta viigi iskuulka aan iskaga bixinaya qaar noocaasna waa jiraan laakiin ha waalidka laakiin waxa u sabab ah taas waalidiinta Sa- ah sabab noqonaya waalidka waxaa loo baahan daruuf kasta oo adag oo lagu jiro inuu asaga dhexda u xirto oo ku dadaalo siduu cunugiisa wax ku baran lahaa gaarigacan ha qaato jibal ha soo fulo dushwa ha ku qaado wax wax walba waxaa loo baahanya asaga macnaa haddii oo saas oo mustaqbalkiisa noqday kan hadda soo barbaaraya inuu beri isaga u badbaadiyo oo wax u noqdo oo wax u taro waalidka ayay ku xiranta marka waalidiinta waxaa halkan kaga faa-iideysanaya oo sheegaya in caruurta ay ku dadaalaan aan lay layicin caruurta qaar waxaa laleeyahay orod bax horee guriga egtag wata waa mahadsan tahay cabdiqaadir ee waxaa sheegay caqabado badan in ay soo wajahayaan caruurta ee hirshabeelle gaar ahaan gobolkan shabeellaha dhexe marka ururada bulshada rayidka iyo wasaaradda ee haweenka iyo xuqulisaanka marka maxaa qorshe maxaa sidee marka ay uga qeyb qaadan karaan sidii caqabadahaasi wax loogu qaban lahaa maxaan faaraye aada umaasan tahay runaantii caqabadahaas tirada badan oo aan soo sheegnay iyo barnaamijyadaas aan soo xusnay iyo baahiyaadkaas badan ee caruurta soo wajahayaan waxaa loo baahan yahay inay iska kaashadaan hay-adaha dowliga xuquuqul insaanka ka shaqeeyo kuwa n g o-yada ah in ay bulshada qeybaheeda kala duwan sidoo kale dabcan door muhiim ay leeyihiin inay ka shaqeeyaan marka qof walba wuxuu leeyahay responsibility iyo wuxuu leeyahay iyo door muhiima ayuu leeyahay saa soo sheegnaba yacni hay-adaha xuquuqul insaanka ah iyo kuwa dowliga ah iyo kuwa heer caalamiga u n-ka iyo save the children iyo dhammaan hay-adaha u n-ka waxaa la rabaa in n diiradda la saaro sidii maamulka n loogu soo jeedi lahay in shuruucda kala duwan in maxay aheeto la saxeixo in howlaha ama maxay aheeto shuruucda la saxeixay la baasgareeyey sida child right billka oo kale in la dhaqan geliyo la iska kaashado islamarkaasina loo abuuro caruurta bay o fiican ay wax ku bara karaan laiska kaashado sida loogu abuuri lahaa goob ama bay-a fiican ay wax ku bartaan goob xuquuqdooda lagu ilaaliyo goob baahiyaadkooda lagu dabaro intaba in la iska kaashado waa lagama maarmaan run ahaantii
maxaa u daraysaa ruqyo adigana ururkaas wasaaradda haweenka ama ururada haweenka saaran
in xuquuqda caruurta la ilaaliyo wax badan ay ka dhawaajisay ee marka waxaan leeyahay wax badan ay howl ka wadaa in ay maxaan kuu sheegaa ay saxiixaan ayna maxaan kuu sheegaa dhowr maraa waxaan kuu sheegaa hadda hadda ilaa hadda waxaa laga dhawaajinayay in ay maxaan kuu sheegaa la saxiixdo in xuquuqda caruurta la ilaaliyo lasku taxloojiyo hay-adaha kushaqaleda ku shaqada leh iyo wasaaradda maxaan kuu sheegaa haweenka in oo loo sameeyo in oo loo sameeyo maxaan ku sheegaa la uruuriyo ilmaha derbijiifka ah wax badan loo qabto dadka duruufta ay hayso oo ilmahooda ka baxsan karin iskoolaadka in iskool bilaash ay helaan in cunooyinkooda la ilaaliyo in caafimaadkooda la ilaaliyo wax badanaa la isku taxluujiyay wax badanaa la qabanooyaa wasaaradaha iyo maxaan ku sheegaa hay-adaha ku shaqada lene wax badan ay ilaalinayaan marka waxaan leenahay in in hawshii maxaan kuu sheegaa la waday ama bulshada rayidka ha ahaato ama ha ahaato maxaan kuu sheegaa wasaaradda in ay wax badan la qaban doono hadduu ilaah yaraalka noqdo
waayahay runtii waxaa loo baahan yahay waxay tahay si loo ilaasho caruurteena ee badqabkooda in wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka iyo hay-adda sefda jildaran iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya intaba hay-adahaasi in iska kaashadaan mar walba si caruurtaasi daryeelkooda haddii ahaato caafimaadka iyo haddii ahaato midka amniga secuuritka iyo haddii ahaataba midda xuquuqda ay leeyihiin iyo waxbarashadii nolosha asaasiga u ahayd waxay u baahan yihiin mar walba hay-adahaasi iyo dowladaha isku lamaananaba intaba inay ka warhayaan mar walba ay diradda saaraan ahmiyadda ay leedahay badqabka caruurta iyo xuquuqda ay leeyihiin rightiska ay leeyihiin iyadoon ognahay in xatee sharci uu jiro oo xuquuqda ilaalinayo caruurta uu ilaalinayo marka waxaa loo baahan yahay waxaa jiro caruurta laba qayb ay isku jiraan kuwa waalidiintooda ay haysta ay haysan dhaqaale ku filan ee cunugooda ay ku caawi karaan kusoo badgareey karaan aysan haysan ee bafarti yihiin iyo sidoo kale waxaa jiro waalidiin ikna ay soo barakacay ee ee displacement ah ee sababo kala duwan baa soo barakacaan kuwaasoo u baahan ee mar walba caruurtooda in la kaafalaad qaado haddii ahaadaan hay-adaha kala duwan iyo wasaaradahaba isku lamaanba intaba inay ka warhayaan sida maamulka degmada oo kale iyo dowladda hirshabeelle oo kale iyo dowladda federaalka iyo seef dajil daran marka waxaa loo baahan yahay bi-aan wanaagsan ay ku noolaan karaan mid maskaxiyan iyo mid jira in laga ilaaliso tacadiyo sidoo kalena caruurta ay naqdaan caruur waxbarasho ay waxbartaan sababtoo ah waa mustaqbalka ee berito ay hogaami lahay ee dalka ee soomaaliya haddii maanta cunuga la dayacana berrina waxaawaay wadanka ayuu dayaca marka waxaan soo jeedi laha waxay tahay aan fikirkeyga aan ku beri laha waxay tahay caruurtaasi mar walba in mid maskaxiya mid jireed iyo mid waxbarasho intaba ee la daryeelo maanta cabdiraxmaan cabdiqaadir door intee la egayay waalidiinta ama idhaha door intee la egayay dugsiyada ama dugsi quraanada iyo hogaamiyaasha diinta culmadu diinka oo kale ay ka qaadan karaan ee ilaalinta ee xuquuqda caruurta waxyaalo fara badan culaada waxay ka qaadan karaan door muhim ah oo aada iyo aada muhiim u ah waayo culammada waxaa loogu baahan yahay marka ugu horeyso horto inay beyska caruurta ay soo dhisaan ayna fahamsiiyaan waxyaalaha oy wax u sheegaan wacyigelin ay sameeyaan haye marka arrinta marka ay saas u dhacdo wax walba oo ilmaha loo sheego oo la wacyigeliyo oo horta baska oo horeya m foundationka ko oo lagu soo aas-aasayo cunuga oo wax walba oo ufududeyn kara oo ufududaanaya fikirka aniga qabo horta waa ko inaad diinta islaamka la baraa ko marka ugu horeysa markuu cunugaasi diinta uu barto wax walba markaas ilaah waa ufududeynaya wax walba oo xugna u fahmaya marka aniga waxaan qabaa meesha oo hadda oo maadiga kuwa cayaalka loogu bilaabayo waa inaad diinta kuwa lagu soo dhisaa markii diinta waxba waxba wax walba ay kasoo dhismaan kadib waxa ka dambeeya dhan way hagaagayaan waxay naqnayaan meeshii loogu talagal waayo cunugu wuxuu fahmaya wixii xun iyo wax wanaagsan laakiin cunugii hadda oo macnaha ama maadi baranin ama diinta oo baranin wuxuu ku jiraa haalisteedu leeyahay marka culamaa udiinta iyo macalimiinta waxaan markaa aga faa-iideysanayaa maamedia hadda hor fadhiyo inay ku dadaalaan caruurta siiba tarbiyada diinta islaamka waa inaan si fiican xoogga loo saaraa markii diinta islaamka la barto oo culamada iyo macalimiinta dugsida qur-aanka ay caruurta diinta si fiican u baraan waxaa la helayaa caruur nadiif ah oo baari ah hadda waxaa lagu jiraa zaman aqri zamaana la joogaa waxaa arkaysaa cunug aabiis oo la hadlaayo oo kasii ordaayo waxaa arkaysaa cunug hooyadiisa wiciisa oo kasii ord taas waxa uga wacan ma fahamsana hataa cunugaan dhihin dad waaweyn oo baaluq ah wax walba oo fahmaya laakiin diintii aan fahamsanayn marka culammada waxaan leeyahay inay door muhim ay ka qaataan ay wacyigeliyaan ay wax baraan wax sheegaan sidaas oo hadda waa dir aad iyo aad umahadsan tahay maxamed isla su-aashaas bal door intee la egayay warbaahinta ama dugsiyada iyo hogaamiyaasha diinta mar kale ee yacni run ahaantii doorar muhiima ayay leeyihiin bulshada ee qeybaheeda kala duwan ee waxaa ugu muhiimsan ee waalidiintana doorka muhiimka ay leeyihiin waxaa waaye in ee waalidiintu ay dabcan keergareeyaan ama ka taxadaraan ama ay ka taxadaraan ama ay keergareeyaan waalidiintu inay ka taxadaraan oy keergareeyaan caruurta islamarkaasina caruurta waxbarashadoodii xuquuqdoodii asaasiga cunadoodii sidii in badan lasoo sheegaba inay maxay atay waalidiintu ay iska kaashadaan sidii caruurtaas ay u noqon lahaayeen kuwa helo basic needkoodii asaas baahiyahoodii asaasiga ahayd iyo baahiyihii lagama maarmaanka ahaa intaba kuwa helo sidoo kale dadka kale sida maamulka qeybaha kala duwan culamaa udiinka odayaasha dhaqanka ayagana waxaa ka saaran inay si dhaba u maqlaan codka iyo cabsida caruurta soo wajahayso tacadiyada kala duwan oy la kulmi karaan caruurta islamarkaasina ay iska kaashadaan sidii ay u diidi lahaayeen wax walba meel dhaba ay uga soo jeesta lahaayeen wax walba oo caqibad ku ah caruurta ay meel dhab ah ay uga soo jeesta lahaayeen waxaa kaloo jirto oo iyadana ahmiyad leh n waxaa jirto qodobo muhiima oo la xiriiro dhanka sidoo kale caruurta ilaalintooda waxaana kamid a caruurta saa hore usoo sheegnaba in shaqooyin tan badan ama shaqaaleysiin sidoo kale in in laga ilaaliyo dabcan sidoo kalena laga ilaaliyo caruurta iyagoo gaarin da-dii n baaluqa ama qaangaarka in n guur n arranged marriaga ama guur eh, waalidiinta inta lacag lasoo siiyey n islamarkaasina lagu qasbo guurkaas eh, sida incidents badan ama arrimo badan oo ka dhacay soomaaliya oo kale ay kamid yihiin hadda ka hor waxaa dhacday in gabar sideed jira nin eh, macalina loo guuriyey arrimaha soomaaliya ka dhacday kamid tahay taasna ayaan ayaan qadka haysatay oo qadka qabsatay n run ahaantii eh, barnaamijyada noocaas oo kalea bulshadu inay ka waantoobaana loo baahan yahay in laga aamuso lama baahno in la sheego n laga wacyigeliyo bulshada islamarkaasina barnaamijyadaas n laga gudbo si deg dega looga gudbaa loo baahan yahay bismillaah guntiyaa la taagay malayna ee gabagabadii een, waxaan leeyahay ana waxaan ku talinaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo macalimiinta iskoolkaba in ay ciyaalka ay u dhega nuglaadaan ay u dhimriyaan een, cunuga marka la garaacayo een, wax kuma barto garaac wax ma ku barto haddii jir deshid oo wax walba aad ku samaysid in waxbaran waxbarasho ay uguma siyaadayso laakiin in maxaan ku sheegaa maskaxda laga koriyay oo cunuga wax ugu siyaadayaan marka waxaa kaloon ku talinaa in macalimiinta ee, ama dugsi ha dhigaano ama iskuulaadka ha dhigaano in ay maxaan kuu sheegaa tababaro la siiyo waalidiinta tababaro la siiyo een, hay-adaha ku shaqada leh iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inay tababaro badan ay u fidiso een, in dhaqanka laga qeybgeliyo culimo awdiinka een, maxaan ku sheega macalimiinta waalidiinta in meel laiskugu keeno ay horta een, maxaan ku sheegaa waxba- waxa la siiyo tababar wacyigelin badan la siiyo marka kadib maxaan kuu sheegaa wax badanaa aa isbedelayo haddaba isbedelo badanaa dhacay alxamdulilaah Ee, wax badan oo maxaan kuu sheegaa xuquuqda lagu ilaalinayay ee isbedelaba dhacay Een, dhibka wuxuu ka yimid meel walba oo ogtahay caqabadahanaba horaan u wada sheegnay laakiin ani waxaan ku talinaa in maxaan kuu sheegaa intaas la sameeyo salaamu waa calaykum mahadsantahay ee, ruqiyo ee, gabagabadii ayaa haatan kusii siqaynaa ee, naciima waa maxay fariintaada ugu dambeysay ee aada u dirayso dhegeystayaasha kuna saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta wallaahi horta warka intiisa badan waa la sheegay oo iima baharsanaa umaleynaa waxaa sheegay laakiin intii hore loo dhahay ah xoojinayaa Een, intii hore loo sheegay aa xoojinayaa xaquuqda daryeelka iyo ilaalinta ciyaalka aad bay muhiim u tahay xaquuqda caafimaadka iyo korinta iyaduna aad bay muhiim u tahay iyo xaquuqda waxbarashada Een, waalidka iyo macalimiinta iyo dhammaan bulshada oo dhan waxaan leenahay caruurta ilaahay baa hore xaq iyo xaq iyo xuquuq u siiyey Ee, annagana mas-uuliyiintii iyo caruurtaas mas-uulka ka ahaa baan nahay marka ayna caruurta aada ha loogu taxadiro xaquuqdooda si hadhow kale mustaqbalka oo u noqdo mustaqbalkooda mid qurux badan caruurta mustaqbalkooda wanaagsanna waa bulshada iyo deegaanka ay ku nool yihiin Een, qaab dhismeedkiisa oo wanaagsan marka intaasaa leeyahay haye cabdiraxmaan adigana maxaad aada fariin ugu dambeyn aada u diri lahayd ee dhegeystayaasha
Ee, runtii anigu waxaan ku daraa waxay tahay in caruurta xuquuqdooda waxaa jira oo mid oo hadalka in mar walba ay caruurta hadalkooda la dhegeysto oo la tixgeliyo oo dareen la siiyo iyo ka qaybgalka caruurta waxay u leeyihiin in waxay xaq u leeyihiin codkooda la maqlo gaar ahaan ee markaa go-aamada ama markaas saameynaya noloshooda oo markaas ayaka la xiriiro ee waa in la dhiirigeliyaa fikirkooda iyo sidoo cabirkooda sida markaasi maskaxiyan wax u cabirayaan iyo waxyaabaha ay soo saarayaan oo la dhehen waa qaldan tahay la caburin ee la dhibaateynin mar walba marka in waxaan qabaa caruurta oo la dhiirigeliyo waxawaaye markii ay gurayaan qalalaada badan ay ku dhacayaan laakiin waxaasoo dhan waxay u yihiin baratiko ee markaasi ay ku mar walba ay sameynayaan iyo ku horumarinayaan ee ee qaabdhismoodkooda noloshooda iyo firfircoonida maskaxdooda ku ilaalinaya marka waxaa loo baahan yahay mar walbo in caruurta si gooniya loo daryeelo oo la dhibaateyn oo waxyaabaha victimka u geysanayo ee aqoontii ka reebaysa waxbarashadii ka reebaysa wax walba ka reebayso eh, nolosha horumarinteeda ka reebaysa mar walba in eh, bulshada iyo waalidiinta ay ka taxadiraan eh, garab istaagna loo muujiyo sababtoo ah wax waajib nagu ah waaye xuquuq ay nagu leeyihin waaye waana waxay u baahan yihiin runtii eh, caruurta soomaaliyeedna waan ka garaabaynaa waxyaabihii dhibaatada ee soo gaaray ee waxaana sabab waxay tahay ee burburkii iyo wadankii ka dhacay iyo waxyaabahaasi marka mar walba waxaan leenahay bulshooy ee, caruurta koriya caruurta barbaariya caruurta mar walba hadaladooda iyo baaqooda oo dhuganuglaada culammada soomaaliyeedna waxaan ku buurina waxay tahay mar walba maadaama ay bulshada indhahooda ay yihiin inay bulshada ay wacyigeliyaan ee, dadka isku imaanaya markaasi inay si fiican u dadarmaan ay ka hadlaan ee, ay bulshada noqoto bulsho murabiyiina oo caruur soo saarayso ee, masaajidada mar walba ciwaan la xiriira xuquuqda caruurta ay soo qaataan ee si fiican u baraarujiyaan maadaama ragga ugu badan ee masaajidada ay imaanaya halkaas inay ka qaadan karaan fariinta wacyigelinta ee warbaahintana door wanaagsan ayay ka qaadataa oo mar walba waxay gubaabisaa in la ilaaliyo xuquuqda caruurta ay leedahay haddii ahaato wacyigelintii iyo haddii ahaato bandhigyo heese ka turjumaya caruurta iyo madaaladooda iyo waxyaaba lamida marka aada ayay waxay u mahadsan yihiin eh, bulshada qeybeeda kala duwan waxaan jeclahay Wata- arintaas inay qaataan waan jeclahay.
maxaad kama dambeyn fariin kama dambeyn aniga- waalidiinta waxaan maudiinka dhammaantood waxaan farin u dirayaa een, horta caruurta waxay leeyihiin haq fara badan marka een, in badanna waa laga hadlay laakiin hadda een, waxaan farin u dirayaa waalidiinta waa inay ula socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda waayo cunuga markii uu dugsi aado waa inaa macalinka oo waalidka ula saaxiibaa oo mar kasta uu macalinka uu wareystaa oo yidhaahdaa cunugii maanta ma yimid shalay ma yimid intuu marooyaa see waa xaaladiisa waayo m- waalidka markaas wuxuu ogaanayaa cunuga heerkaas markaas uu taagan yahay hadda waxaa jira caruur badan waxaa arkaysaa cunugka oo saddex sano afar sano dugsi dhiganayo aana macnaha ah, wax akhri karin waxaa taas ugu sabab ah macnaha waalidkii lama socdoba cunugii macnaha dugsi bilow dhiiba wuxuu dhiiba cunuga intee maraysaa xaggaa maroo iska dhaha marka waxaan leeyahay waalidiinta inay macalimiinta la saaxiibaan caruurtana la saaxiibaan ilmahana aan markaasi xaqooda aan lagu tumin baahidooda gaarkaana si fiican loo fiiriyo
maxamed faarax adigana gabagabadii maxaa fariin aad u diraysaa oo u marinaysaa idaacadda ee dhammaan dhegeystayaasha Een, aad iyo aad u mahadsantaa mar kale ee gabagunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay fariinteeda ugu dambeysana ee waxay noqon doontaa runtii een, fariin aad iyo aad muhiim u ah oo aan rabo inaan bulshada aan u gudbiyo ee, bulshada qeybaheeda kala duwan ee, waxaa rajeynaya inay iska kaashadaan yacni islamarkaasina hay-adaha ay quseysana ay sameeyaan dhanka caafimaadka caruurta oo badanaa aanan kasoo hadlin dhanka caafimaadka caruurtana waxaa ugu muhiimsan barnaamijka een, tallaalka caruurta ugu muhiimsan een, booliyada iyo mielisiska sidoo kale in lala dagaalamo cudurada caruurta ku dhaco sida ay kamid tahay nafaqa darada iyo waxyaabaha la xiriiro shuban biyoodka iyo jadeecada waxyaabahaas oo dhan in laga tallaalo oo lagala taxadaro caruurta aad aada muhiim us- u tahay almuhim qodobka ugu dambeeya ku darsaa waxa waaye in laga taageero adeegyada caafimaadka een, hooyada iyo dhalaanka m c h-yada oo hadda magaaladeena een, qeybo kamida ee dib u xirmeen in dib loo furo islamarkaasina een, qeyb muhiima laga geysto maamul ahaan iyo bulsho ahaanba la iska kaashado sidii caruur bad qabta caafimaad qabta waxbarata horumarta jiil een, badbaaday oo la badbaadiyo sidii loo heli lahaa ayaan rabnaa insha allah aad iyo aad ayay u mahadsan tahay maxamed faarax dhegeystayaal waxaan intaas kusoo koobayaa barnaamijkii ee, dooda ahayd qeybtiisii hore barnaamijkaana dooda ah waxaa taabogelisay islamarkaana ee, soo diyaarisay hay-adda tubta nabadda oo gacan ka helaysa hay-adaha safe the children iyo weliba midooda yurub doodan waxaa ka qeyb galay maxamed faarax nuur oo ka mid ah qoyaanada gobolka ruqyo cabdulaahi cali ruqyo cabdulla cali naciima aadan xifow cabdiraxmaan maxamuud maxamed yiriisow iyo cabdulqaadir maxamed iimaan anigoo caseerana waa idiin daadihinayay dhegeystayaashana iyagana waxay ka qayb qaadan karaan dhanka taleefonka wax yar kadib waxayna soo wici karaan taleefonka lambarkiisu yahay eber lix hal lix eber saddex soddon sideed sagaashan iyo afar qadka ugu horeeya haddii aynu fiirino dhegeystaha ku jira ilaahay yaa marka horeba ilaaliyey dadku inay tadbiiqiyaan oy fuliyaan bishaa loo baahan yahay bulshada waxay ku heshiisayna naftirkeeda haddaysan diinta dhinac maraynin in micnaha lagu ilaaliyo ee laisla wada dhowro xuquuqda marka waxaa lagu ilaalin karaa number kow horta kow marka horeba ee, cunuga markuu dhasho in magaca loo dooro xuquuqdiisay ka mid tahay magac fiican in loo baxsho in maxaan ku yidhaahdaa eh, waalidka hooyada iyo aabbaha ay ku heshiiyaan inay ilmahooda u tago micnaha ay nuujiso hooyada la markaasina odayga uu ku kor ilaaliyo waxaa loo baahan yahay in muujinta aabbaha iyo hooyada inay isku afgartaan islamarkaasina lagu ilaaliyo lagu ilaaliyo cunuga maxaan ku idhahdaa ukaadi ukaadi ukaadi mootaga dhaqiliiso may wad mooto waa la rabaa dhib male
haa marka in maxaan ku idhahdaa bu- aabbaha uu ku kormeero islamarkaasina uu ku baxsho qarashkii nuujinta sidoo kale in waxaan ku idhaahdaa la ilaaliyo eh, waxyeelooyinka uu u imaanayo bulshada kale caafimaadkiisa la kontaroolo islamarkaasina markuu cunuga soo xoogaa dhaqdhaqaaqo in wax wax xuquuqaadkiisa waxaa ka mid a in la ilaaliyo u baahan in waxbarashadiisa eh, xoogga la saaro Eh, haddii bulshada eh, oo ya- macnaha sheeg- ay dhibaato ay ugu imaanayso waa inay macnaha ay bulshada inta dhanka ka dhankooda caafimaad qaba ay iska hortagaan sidoo kale midka weyn eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man laa yarxam sagiirana walaa yacrif xaqa kabiirana falaysa mina midka oo dhalinyarada ah, oo cun wiilka yar eh, qofka weyn inuu u naxariista al rabaa kan yar in loo naxariisto waxay ka mid tahay xuquuqda diinta ay siisay kan yarna waxaa la rabaa kan weyn inuu inuu garto macnaha istiraamaha marka xuquuqaadka oo bulshada eh, oo oo ilaahay ugu jireeyey caruurta in la ilaaliyo aaday u fara badan tahay midka bulshada ay ku heshiisayna waxaa ka mid a in macnaha eh, si wada jira loo ilaaliyo dhammaan xuquuqaadkaas oo qoran iyo kuwa rabbaaniga ah aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka barnaamijka aad kasoo qayb gashay adaa mahadsan waa hagaag dhegeystayaal weli waxaynu bartanka ka jirnaa qeybihii dambe ee barnaamijkeena dooda ahayd barnaamijkeena dooda kuna saabsaneyd xuquuqda caruurta doodanna waxaa soo qabaqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed soomaali peace line halkaad kala socotaana waa radio jowhar waa hagaag dhegeystayaal haatan qadka xiga haddii aynu fiirino dhegeystaha ku jira xuquuqda caruurta waxaa loo ilaalin karaa in caruurta soomaaliyeed la ilaaliyo la daryeelo kuwa agoomaha loo furo xarumo waxbarasho kuwa miyiga jooga oo aan waxbarashada helin abaabul la sameeyo tuulooyinka waxbarasho la geeyo dhibaatooyinka iyo dagaaladana laga badbaadiyo cid kastana aysan caruuraha ku dhex dagaalamin oo la ilaaliyo mataqaanaa ay dadka birmadiidada sidaas loo ilaalin karaa caruurta
haye marka maamulka bal muxuu sigu uu qaban karaa maamulku waxay ka qayb qaadan karaan inay olooleeyaan xarumo waxbarasho oo kuwa agoomaha kuwa aan waxbaro karin kuwa aan tabarta yar inay hay-ado caalamiya la kaashadaan dadka soomaaliyeed looga raadiyo kaalmo waxbarasho oo dadka iskuulla loo dhiso kuleejooyin loo dhiso maamulku intaasu ka qayb qaadan karaa waa tahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkana waa kaaga mahad celinayna mudan dhegeystayaal waxaan intaas kusoo koobayaa qaybtii dambe ee barnaamijkeenii dooda barnaamijkaana dooda waxa uu ahaa barnaamij aan diiradda ku saaraynay xuquuqda caruurta waxaana soo qabanqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaali beachline oo gacan ka helaysa hay-adaha safe the children iyo weliba midooda yurub intaan barnaamijkan mid lamid ah dhegeystayaal ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
caruurtii soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa caruurtii soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi ina idin barataan oydaanno oqon cawaaniyo kuwa diinta caasiya dhaqankana ka carara bulshaday idin gaadhaan